dhawri rag iska dambeeya wali rag yaryar maaha waa rag waaweyn oo haldoora deetana intuu wali caqli badan baa runtii intuu fikray buu yihi haadaa amrun qad qudiya bileyl arrinkani arrin imikun ku dhashay maahe shan iloon isogeyey inay mar isku wada raaci karaan waa arrin laga soo shaqeeyey buu yihi habeen madow ayaa laga soo tashaday buu yihi waa arrin meel kale lagu soo gaamiyey buu yihi hadalkaa iyo tahayntaa waxaa maqlaya abi aalib oo isla war horla la socda war aanay intuba haynin buu la socdaa warkii samadu hayaa khabar caajil soykama maqashaan khabar caajil buu hayaa xagga ilaahay laga soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa laga soo waxyooday in xalaytaba ilaahay u tashaday warqaddii oo uu diray aboor aboorkiina uu cunay wax alla wixii baadil ahaay oo dhan uu ka tegey intii xaq ahayd xataa aboorkaa cadaalad leh ogow xataa aboorka laftiisa ilaahay baa faray oo ma hore warqadda lafteeda wada raaci adigu laftaadu shay haddaad naqdinayso yaan xamaasadda ku qaadin oo wax walba ha israacinin laakiin wixii xaqa waa la reebaa mar walba xaqii uu ka tegay waxaa ku qornayd bismika allaahumma may aqoonin bismi illahi raxmaan raxiim waxay odhan jireen raxmaankan raxiimka ma naqaano maxamedow adaa noola yimi subxaana allah laakiin waxaan naqaanaa bismika allaahumma intii baa laga tegey abu aalib intuu u yimi buu ku yidhi nimayo waxba waxaydaan isu haysan baa ilaahay keenay inankaynu isku hayna adeerkaan u ahaa wuxuu ii sheegay war ma warkaasi rumow mise hadduu beenoobo hadduu rumoobo dulmiga iyo goynta naga daaya hadduu beenoobana gacantaada idinka soo gelinaya saa doodan ka yala abu aalib miyuu ku khamaanaya inanku adeerka u yahy ee intaa dhibaatada u soo maray kuma khamaanayo laakiin wuxuu hubaa sidaan uu u hubo naftiisa u hubo inaanu beenu sheegin wuxuuhi warku waa caynkaa warqaddii ilaahay baa subxaana wa tacaala usoo diray makhluuq makhluuqii baa googooyey eega imika wali kacbaduna iyaga u xidhnayd furahana reer bani cabdidaar keliya haya furo la koobiyeyn karana xilligaa mamu ahayn koobina may aqoonin deetna way fureen soodii deetna waa u galeen waa u dhaadhaceen warqaddiia si u arkeen waa qoom meel kale looga yeedhayo halkay ka islaami lahaayeen ka ashaadan lahaayeen maxay idhahdeen hadduu inagayna sixri jiray maanta waraaqihiina wuu sixraya waraaqihiina wuu sixraya sixirkiisa wuxuu noqday bilaa xuduud midaan meel laba ka soo laabanayn halkii bay ku burburtay oo ilaahay baaba hortood burburiyey nimanka sharafta laynaa bay dahab ayay galeen qaar ka midna waa bay maxaan ku dhahdaa abilbakhtari ibni hishaam ee waxa weeyaan ragga wuxuu ka mid ahaa beder uu rasuulku lahaa haddii aan la kulantaan hadilina waayo wuxuu nin gaala laakiin haddana laga aamin yahay oo waxba yeeli jirin buu ahaa oo nadiif ah fi sanat alcaashira min annubuwa ittafaqa waxaa iswaafaqay khamsatu min ashraafi quraysh fanaqaduu waxay jabiyeen saxiifata warqaddii fakharaja nabiyu nebigu waa soo baxay sala allahu aleyh wasalam waman macahu iyo ciddii la socotay min alxisaari godoomintii bacda an makasuu markay ku jireen fi shicbi laagta qariiban min alaat sanawaat laa yasilu ilayhim uu gaari jiray shay min aacaami ilaa qufya qarsoodi mooyaane xataa akaluu ilaa cuneen waraqa shajar wa kaana rasuul wuxuu ah sala allahu aley wasalam qad ahbara mid u warramay ee adeerkiibu u warramaye ana alaradata aboorku qad akalad inay cuntay asaxiifa falamaa nasalatha quraysh markay soo dejiyeen liyumasiquuha say u googooyaan wajaduuha waxay heleen kamaa ahbar wa kaana awala man takallama ciddii ugu horraysa hadashay waxay ahayd xagga hoose eeg minhum zuhayr faqaala yaa ahla maka anakulu acaama ma cuntadaynu cunnaa wanalbisu siyaama maryaanu xidhannaa wa banuu haashim waalmualib halka way haligmeen laa yabiicuuna ma iibiyaan wax walaa yabtaacuuna lagama iibsado wallaahi allaan ku dhaartaye laa aqcudu fadhiisan maayo xataa tushaqa ilaa la jeexjeexo haadihi saxiifa warqadan aaalima daalnimadee wax dulmiday alqaadica ee qaraabogoyska ah faayada qowlahu waxaa ayiday qowlkiisa alarbacatu albaaquun faqaala fiihim lahum abu jahl baa ku yidhi haada kani amru waa arin qudiya la dhammeeyey bileylin habeen wa tashawaruu fiihi waxay kaga tashadeen bacda hada almakaani meeshan meelkaa ka horraysa buu uga jeedaa bacdi marmar waxaa loo isticmaalaa qabla hada almakaan goobtan goob ka horraysa baa lagaga tashaday buu leeyahy fi sanati alcaashira nuqidat saxiifa fakharaja anabiyu min alxisaari bacda alaat siniin wafdu najraan fi sanati alcaashira wafada waxa u soo waftiyey calayhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam wafdun wafdi min nasaara najraan kiristaanka najraan ku dhaqnaa ayaa wafdi ugu yimi balaqahum waxaa gaadhay khabarahu khabarkiisa iyo warkiisa min muhaajiriha alxabasha qoladii xabasho hijroonaysay ayaa warka ka heleen wa kaanuu waxay ahan ishriina rajula labaatan nin faqara calayhim rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu ku akriyay qur'aan alqur'aana fa aamanuu way rumeeyeen kullahum dhammaantood fawabaqahum abu jahl abu jahl baa canaantay calaa islaamihim islaamkooda oo qaala lahum wuxuu ku yidhi xagga hoose eeg maa racaynaa maanu arag weligayo rakban safar axmaqa minkum idinka doqonsan ayuu ku leeyahy arsalakum qowmakum qowmkiina idin soo diray taclamuuna inaa u soo ogaataan khabara haada rajul ninkan warkiisa wardoon baa laydiin soo diray fasabactum idinkuna go-aan baa qaadateeno waa bidcoodeen dib ayuu ku leeyahy fasabactum waa bidcoodeenoo diintii baa ka baxdeen faqaaluu waxay ku yidhahdeen salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ahaato laa nujaahilukum idinla yooyootami mayno laa nujaahilukum jahligu waxa weeye waa gardarrada iyo qofka caqligaabka ee siduu u hadlaayo lakum maa antum calayhi waxaa leedihi waxaa ku sugantihiina shirkiga walanaa ma اkhtarnaahu annaguna waxaan dooranay baan leenahay faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey fii dalika aladiina kuwa aataynaahum lkitaaba kitaabka aanu siinay min qablihi hortii aanu injiil ku soo dejinay hum bihi mu'minuun way rumaynayaan qur-aanka waidaa yutla calayhim haddii lagu akriyo qaaluu waxay odhanayaan aamanaa bihi waa rumayn inahu lxaqu waa xaq min rabbina rabbigay xaggiisa ka yimi inaa kunaa min qablihi muslimiin hortiiba waxaanu ahay dad muslimiin ah ulaaika kuwa yu'towna waxaa la siinayaa ajrahum ajarkooda maratayni laba goor bimaa sabaruu ay bisababi sabrihim wayadra'uuna bilxasanati sayi'a xasanada ayay kaga abaaliyaan ciddii sayi'a ula timaada sida abujahal oo kale qofka xumo ula yimaada wanaag bay ugu bedelaan iyo hadal macaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii aanu ku arsaaqnayna way bixiyaan waidaa samicuu lagwa haddii lagwi iyo dhacdhac loola yimaado acraduu canhu way ka jeestaan wa qaaluu waxay yidhahdeen lanaa acmaaluna camalka yagaanu leenaha anu xor u nahay walakum acmaalukum idinkuna camalkiinaa leedihiin salaamun calaykum ee nabadgelyo korkiina ahaato laa nabtaqi ljaahiliin jaahiliinta ma rabna bay leeyihin najraan faqaaluu lahu waxay ku yidhahdeen iyagu lakum maa antum calayhi walanaa ma khtarnaahu waa intayn macnaynayn najraan waa gobol u dhexeeya maka iyo iyo yaman xeebtana uu ku teedsan yahay waxa la waa beled aad iyo aad u weyn toddobaatan tuulo ayaa berigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay haayeen oo toddobaatan kuba kiristan ah waxaa lagu sheegaa inay ciidankooda dagaalamo keliyi uu lagu qiyaasi jiray soddomeeye kun oon xilligaa carabiba haysanin ayay haayeen meel aad u xoog badan bay haayeen wafdigoodan waxay culimmada aad iyo aad isu weydiiyaan goormuu ahaa qor waxay dhahan wuxuu ahaa xilligan iyo xilligii maka qaarna waxay dhahan maya madiine ayuu ahaa culimmada muxaqiqiintana waxay leeyihin maya laba goor buu ahaa mar kuwanay ahaayeen marka dambena qaar aad u dhagaadag oo rasuulka la dooday calayhi salaatu wasalaam uu heerkii dambe yidhi haddaa i yeeli weydaan mubaahalaynu sameeyeyna waa habaartamayna idina soo wada baxa anna ehelkaygaa soo kacaysanaya dabeetana nacdasha ilaahay ha ku dhacdo keena been sheegaya subaxii buu soo diyaargaroobay faadime iyo xasan iyo xuseeniy buu soo kaxeeyey goobuu saa ugu soo qaaday ayuu ayuu ku soo kaxeeyey deetna wuxuu yihi inamaraya markaasay tashadeen sia wallahi hadduu nebi yahay oynu la habaartanno wallaahi tafiir ilaa tafiir ayaynu dabargo-ayna inaga daay bay idhahdeen way dib bay uga walaaceen kuwaasi markaa waa madiina laakiin tani waxay ahayd maka wafdi labaatan nina bay ahaayeen wardoon bay ahaayeen laakiin dad ay ka go-an tahay inay xaqa qaataan bay ahaayeen markay yimaadeen warkuna wuxuu ku gaadhay muhaajiriintii xabasha ayaa sidii warku ugu gaadhay markay yimaadeen rasuulka way waraysteen calayhi salaatu wasalaam deetana qur-aankuu ku akhriyey markuu qur-aanku ku akhriyeyna isla markiibay rumeeyeen waayo marka hore waxay haysay diintii nebiyullaahi ciisa uu la soo degay walow waxa laga badbedelabe xaq ahaan baana u haysteen waxaana muhiima qofku inuu xaqdoonye hadduu xaqdoon yahay uu xaqa arko aragtiun baa ka dhaxaysa laakiin haddaanu xaqdoon ahayn oo wax walba lagu akriyo wuu gara maraya sidaa awgeed nimanka waa islaameen si dhega nugul aayadaha culimmada badankooda waxay leeyihiin aayadihii horeynu akhriyaynayna waftiganay ammaanayaan iyo siday u islaameen aayadahan kale suuratu qasas ku jiraana iyana iyagunba way ammaanayaan ammaanna way muteen labada ajar ee la siinayaana waa labada ajar ama labada diimood ee midna markii hore ay haysteen tan labaad ay haysteen tan labaad ay haysteen oo dadka laba- ee, dadka dhowr qof baa la siiyaa laba ajar waxaa ka mid ah qof diintii hore haystay oo si saxa u haystay haddana ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey inuu diinta khitaamka ee gebagabada ah uu qaato abujaale sidiisiibuu nimankii damcay inuu hankooda wareego oo iyagii wax ka sheego u baragjabiyo deeta wuxuu ku yidhi maanu arag weligayo cid idinka dogonsan wardoon baa laydiin soo diray idina waa iska qaateen fikrad oo diintiinni waa ka baxdeen deeta waxay idhaahdeen xaqii ilaahay soo dejiy bay raaceen waxay leeyihiin dadka jaahiliinta caqligaabka ah lama yooyootanno way iska dhaafeen في سنة العاشرة وفد عليه وحسو وفديه وفد من نصارى النجران بلغهم واحد قاري خبره وخبر رسولك عليه الصلاة والسلام من مهاجري الحبشة قريك حبشة ويجرودي أي ورك كاله وكانوا وحيها عشرين رجلا فقرأ عليهم الرسول رسولك أكو أخري صلى الله عليه وسلم القرآن قرآنك فآمنوا ويرميين كلهم دماتون فوبخهم وحى عناتي أبو جهل على إسلام إسلام مدودة فقالوا له وحيكون هذين lakum waxaad leedihiin maa antum calayhi waxaad ku sugan tihiin iyo shirkigiina walaaqanaysaan iska walaaqda walanaa makhtarnaahu wa fii tilka sanati sanadka wafida calayhi waxa u soo waftiyey bacdu nasaara najraan fa samicuu lqur'aana qur-aanka ayay maqleen fa aslamuu way islaameen ilahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay wanaagga inagu ina waafajiyo dhacdooyinkii iyo taarikh nololeedkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam khaasatan intii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxya ku soo dejiyey ee uu nebiga noqday qaybtii maka marka uu joogay ayaynu maraynay waxaynu soo gaadhnay iyadoo laga soo baxay godoomintii iyo cunaqabatayntii quraysheed markaana ay yimaadeen wafdi nasaaro oo kiristan ah oo xogdoona iyo wardoon markay xaqii arkeenna islaamay waxaanu biidni illaahi tacaala ka qaadaynaa caawa ee sanadkii loo yaqaanay caam alxusn ee murugadu ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku biirtay wafaatu khadiija geeridii khadiija zawaaju sawda wa caaisha radia allahu canhunna iyo rasuulka oo guursaday ee sawda iyo caaisha fi sanati alcaashira min annubuwa sannaddii tobnaad ee nebinimada ku toban ahayd tuwufiyad waxaa geeriyootay asayidatu khadiija faxasina calayha arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa u murugooday xusnan shadiida murugo daran li'annahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tuxibuhu mid jecel wa tamnaca canhu ka ilaalisa adaa qurayshin quraysh dhibaatadeoda fatasawaja wuxuu guursaday bacda wafaatiha bisawda bacda an tuwufiya canha zawjuha iyana marka ninkeedii ka dhintay wa kaanat waxay ahayd qad aamanat billaahi wa rasuulih mid ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysay ayay ahayd oo wakhaalafad khilaaftay aqaaribaha xigtadeedii wa bacda shahrin bil ka bacdi caqada calaa caaisha binti abi bakr sidiiq wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam mehersaday caaisha wahiya fi saabicati min cumriha walam yatasawaj ma guursanin bikran gashaanti hayraha iyadaaan ahayn wa dakhala biha wuxuu kula aqalgalay fi lmadiina wafaatu cammi adeerkii geeridiis bacda wafaati sayidati khadiija binaxwi shahrin bil wax ku dhadhow tuufiya waxaa geeriyooday camu abu aalib faxasina calayhi rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waa u murugooday wa sumiya dalika alcaamu sanadkaa waxaa loo baxshay caama alxusni liannahu faqada fiihi wuxuu rasuulku waayey sala allahu calayhi wasalam sawjahu xaaskiisii iyo camahu adeerkii wa kaana camuhu adeerkiina wuxuu ahaa yactaqidu mid aaminsan sidqa runnimadka maa jaa bihi wuxuu la yimi alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa annahu laakin lam yandiq bishahaada ashahaada kumuu dhawaaqin iyo tawxiidka ilaa aakhiri laxdatin ilaa ilbiriqsiguu ugu dambeeyey ee min xayaati noloshiisa khawfan isagoo ka cabsi qabay min tacyiiri qurayshin qurayshi inay ku ceebeeyaan wa fiihi isagay unsila lagu soo dejiyey aayadda ilaahay leeya subxaanahu wa tacaala innaka adigu laa tahdii ma hanuunisid man axbabta ciddaad jeceshahay ma hanuunin kartid walaakin ha yeeshee allaha ilaahay baa yahdii hanuuniya man yashaau cidda uu doono fa nas'alu allaha أن يخفف عنه مع بقية أقاربه صلى الله عليه وآله وسلم آه، لبدا موضوع وين صراعيني والله موضوع isku xidhan ficlan ee waa labada mawduuc ee la baxay sanadka caamul xusn waxaynu isu raacaynaa wax kale maaha waxay wadaagaan arrimo doora dhacda ahaana way isku xidhan yihiinoo kitaabku wuxuu horraysiiyey kii dembeeyey marka waxaa khasaba inaynu horraysinno sida ay taariikhiyan saxda ku tahay oo ah in abi daalib horgeeriyooday qadarka u dhaxeeyey culimmadu laba qaab bay ku tilmaamaan sida loo badan yahay ee kutubtu sheegayaan laba bilood baa u dhexeeyey laba bilood oo abu daalibna wuxuu geeriyooday rajab bishii rajab ee khadiijina ramadaan laba bilooda markaa udhexeeyey waa qowlka xoogga badan ee saxaaxda ku qoran iyo kutubta saxiixa ah qowl kalea sheegaya inay ramadaan wada geeriyoodeen oo saddex maalmood u dhexeeyeen oo abu daalib horreeyey saddex maalmood khadiijna ay ku xigtay laakiin qowl odhanaya khadiijaha horraysay ma jiro sheekhuna waxaa laga yaabaa inuu isagu aanu tartiib uga jeedine uga jeedayuun khadiijo horraysay maadaama ay islaam tahay abu daalibna gaalnimu ku dhintaye dambaysi waa laga yaaba inuu saa uga jeedo laakiin dhacda ahaan waxaa horreeyey abu aalib geeridii abu aalib qisadiisu waa qiso cajiiba waa qiso la yaab leh oo qadarin mudan oo fajicisana leh waxay la yaab ku tahay dhaqankay lahaayeen bay tilmaamaysaa dhaqanka iyo waxa la dhaha casabiyada qofkii inuu u dhiidhiyo qofka ay xigtada yihiin waxa wax walba waa loo mariyey wax ina rag lagu dayoon lagu dayani ma jirto wuu soo istaagay inaan loo dhaafin inan kaawa adeerka u yahy iyadoo wax gaaroo ku xigsanaya aanay jirine abulahabkan loo abulahabkan meeluu ka gala uu la'yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa walaalo culamada taarikhka qaar ba waxay leeyihiin abi aalib iyo rasuulka aabihii calayhi salaatu wasalaam xagga hooyo ayay labadoodu gaar uga walaalahaayeen laakiin xagga hooyo keliya ka walaalahaayeen waxaasoo dhan looma galo waxa weeyaan toban bay ahaayeen ilmo cabdilmualib marka rasuulka aabihii laga reebo waxaa soo hadhaya sagaal abu daalib oo keliya ayaa la soo istaagay xataa kii ka weynaa xaaris ibnu cabdilmualib kaalintaa muu gelin ee uguba weynaa carruurta cabdilmualib waa qadiyad la yaab leh siduu u gargar adeegay siduu geesinada u muujiyey sidii wax walba loogu holliyey wax la jeclaysto iyo wax la naco labadaba wax walba waa loola yimi wuu diiday waa arrin qadirin mudanoo halka uu istaagay in la qadariyaa waa qadiyad aad iyo aad u qaali ah laakiin xagga kale waat waxay leedahay fajicisa oo ninkii caynka ahaa ee xataa aaminsanaa inuu rasuulku run sheegayo calayhi salaatu wasalaam ilaa walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diina wallaahi waxaan ogay buu odhan jiray diimaha la sheego oo dhan diinta moxamed ina ugu khayr badanta haddana khaatimada loogu khatimay iyo sida uu ku dhintay waa arrin tiiraayadeeda leh waa arrin awoodda ilaahay ku tusaysa ilaahay cidda uu doono uun inuu hanuuniyo oo hebel baa hebel isxige iyo hebel bay hebel iyar kala tirsadaane halla hanuuniyo ma aha waxaad dareemi karaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam toban sannadood ayuu dadaalayay islahaa bal adeerka hanuuno way dhici weyday markii geerida qarka u saarnaa uu dareemay nin weyni wadka waa yaqaanaaye inay noloshiisu gabaabsi tahay ayuu u tegey waa dacwaddii khayrkuu la tegaya xaqii waxaa kaloo yimi dacwaddii baadilka iyo ololihii baadilka iyo sharkii baa u yimi yaa hogaaminaya abi jahal iyo cabdillaahi bni abi umaya waa lagu dulloolamay marka rasuulku wuxuu leeyahy yaa cammi adeer wuu beerlaxawsanaya wuu jilcinaya adeer buu leeyahy qul kalimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmad unii dheh ilaahay agtiisa aan kuugu doodo meelaan dooda ka bilaaba ha noqoto eh oo ilaahay waa kii ku dhawaaqay aan idhaahdee kelmad ii dheh wuu yaraynaya kelmad tidhaha islaam wuxuu moodi lahaa wax kale oo dee kacoo tuka iyo waxbuu qaadan lahaa laakiin kelmaduun dheh ayuu leeyahy iyana maxay leeyihi iyana maxay ku doodayaan ma aayad bay hayaan maya atargabu can millati cabdilmualib ma diintii cabdilmualib baad nacaysaa awow aabbaha cabdilmualib baa ku tegey waa ka wuxuu qofku markaanu meel ardiyad adag markaanu ka duulayn markaanu caga ku taagnayn caga daliil adag markaanu ku taagnayn wuxuu qabsadaa xub caaro waxaanaanu ku soo nabadii caanimaal wuxuu roobku inoogu di'i jiray waxaanu ku barakaysnay ayay odhanaya mar roobka ilaahay baa shuba laakiin adugu xaqa qabso oo waxaan baytal cankabuud oo xuub caara ah qabsanin wuxuu leeyahay targabu cabdilmu- eh, can diini cabdilmuطalib xataa waxay culimmadu yidhaahdaan ninkan abijaal waa bani makhsuum waa qabiilka reer bani haashim ay tartan wax walba u galeen ee ay tartami jireene xafiiltanku ka dhexeeyey wuxuu iska dhigaasi nin cabdimualib jecel cabdimualib weynaynayuu leeyahy cabdilmualib diintiisii hasibuu u bumbuuninaya rasuulku wuxuu leeyahy kelimatan kelmadii dheh kana wuxuu leeyahy waxaan ta- doodii waxay socotaba wuxuu ku soo gebagabeeyey odaygii waxaan ku dhimanayaa diinta cabdilmualib saasay ku tahay rasuulku ale intuu aad u murugooday buu ihi laastakfiranna lak maa lam unha canka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dheg baa taagnayd wuu yar dareemaya inaan ilaahay subxaana wa tacaala kollayba aan u jeclaan doonin markaa wuxuu ku yidhi dembi dhaafaan ilaahay kuu weydiin haddaan lay kaa diidin u shakisnaa in loo diidi doono markaasay soo degtay maa kaana lilmuminiin maa kaana linabiyin waladiina macahu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim nebiga iyo inta mu'miniinta ah uma habboona inay gaalo dembi dhaaf ilaahay u weydiiyaan wma kana istikfaaru ibrahima labiihi ila can mawcidati wacadaha iyah falama tabayana lahu anahu caduwu lilahi tabara'a min ina ibrahima laxaliimun awaah istikfaartii nebi ibraahim aabihii u wadaynaa muu u dembi dhaaf dalbin ee waxay ahayd wacdi iyo ballanqaad markay ogaaday xaaladiisana uu ka noq- uu ka noqdo adna siaasi leeg dembi dhaaf dalabka ka laabo Ee, rasuulku wuxuu aad iyo aad ugu murugooday wuxuu isbabardhigaya wuxuu qaban jiray iyo halka uu ku dambeeyey bal waxyaalaha uu qaban jiray isagoo tilmaamaya ha dhowto ayaa cabbaas ayaa weydiiyey oo ku uhi yaa rasuul allah adeerkaa waa kii kuu qaban jiray waxaad og tahay wax ma u tartay markaasuu yihi haa huwa fii daxdaaxi min naar wuxuu ku no- wuxuu ku jiraa cagagubyo naar ah cagagubyo in cagagubtaa oo aan dhaafaynin halkaa qur-aanta oo naaru ku jiraa walowlaa walowlaa annii lakaana fi darki اlasfali min annaar haddaan anigu jiri lahayna oo aanan ilaahay subxaanaه wa tacaala aanan ka dalban in laga khafiifiyo gunta uga hoosaysa naarta ku jiri lah wuxuu ku jiraa in yaroo cagaha gaadhaysa oo naara haddana wuxuu isu haystaa ka ugu cadaabka badan bini aadamka waa intii yareed xataa abu aalib saasuu ahaa geeridiisuna waxay ku bannaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam garab bay ku bannaysay waxay ku soo furtay inay mid kasta oo liita uu la yimaado dhibaato mid kasta oo awal hore ka haybidaysan jiray abu aalib uu idhaa iminkaas fursad heshay khalaa laki ljawu fabiidi wasfiri wanaqiri maa shiti an tunaqiri waxaa doonto qabo jawigu waa kuu furan yahay abu daalib lawaa maanta maxamed waa kuu furi nin walbaaba saynu arki doonno waxa uu la soo doontay wuxuu awoodi karayay waxa la dhaha waa garabkii dibadda ee ka ilaalin jiray wixii bannaanka ah waxaa kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba bilood ka bacdi raacday oo geeriyootay iyana garabkii gudaha amaba sida riwaayaadka qaar sheegayaan saddex maalmood ka bacdi waa khadiija oo wixii dibadda kaga yimaada iyo canaadka iyo hadal xumada iyo af adeyga iyada ayay loosiin jirtay oo ilaa maalintii uu yimi isaga oo nebiya oo loo soo waxyooday ee tidhi wallaahi laa yuqsiika allahu abadan ilaahay ku xumayn maayo halkii bay ka waday mar kastuu idhaahdo sanaa laygu soo sameeyey marnaba ilaahay ku xumayn maayo waad guulaysanaysaa ee diintu horumar bay gaadhaysaa ilaahay waa ku sharfayaa qalbiga u qaboojinaysa markaasay waxay gaadhay heer iyada oo nool oo caga ku tallaabsanaysa in ilaahay subxaana wa tacaala salaan usoo faro salaan intaynu aragnay waa bini aadankii keliya ilaahay salaan usoo faro ambiyada mooyaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo jibriil la joogo jibriil malagii ilaahay ayay halkaa ka soo baxday iyadu malagga arki mayso rasuulku laakiin waa arkaya weel bay sidaa dabeetna wuxuu jibriil ku yidhi yaa rasuula allah khadiijaa soo socota oo waxay wadaa weel ama biyaa ama caano markay kuu timaado ilaahay baa ku salaamaya ku dheh ajiib ilaahay baa ku salaamaya waxaana idinku bishaaraysaa guri jannada ku yaalla oo daal iyo buuq toonaan lahayn laa qasaba walaa nasab laa sakhaba walaa nasab guri quraarada oo aan buuqna lahayn daalna lahayn culimmada muxaqiqiinta aya waxay dhahdaan maxaa labadaa loogu sifeeyey gurigan ay degayso khadiiji waayo manay daalinin manay ku buuqin aljazaau min jinsi alcamal sidaad u dhaqanto ayuunbaa lagula dhaqmaa oo lagugu abaaliyaa hadday ku buuqi lahayd ama ay dhibaatayn lahayd iyana waxaa laga yaabaa beyt haba ku degtay ay ku dhibaatooto ama lagu buuqo inay heli layd laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay qof dumara oo u dheganugul oo garabkiisa ah oo aan buuq iyo daaltoona lahayn iyo sidiiba lagu abaariyey waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay geeriyootay awlaad buu haystaa markaa kobcay oo waaweynaadeyo waa afartii hablood baa nool labadii wiil qaasim iyo cabdillah iyagu hore u dhinteen waxaa nool zaynab ruqaya umu kalsuum iyo faatima waxay u baahan yihin guriga ciid u joogta deetana wuxuu damcay inuu guursado gabadh yar ma guursanin ee wuxuu guursaday gabadh weyn oo markaa hablaha maamuli karta oo mu'minadah oo iyadana reerkoodu wada gaalayiin oo aan garab lahayn ninkeeduna uu yahay nin islaama oo intuu u hijrooday xabasha xabasho ku geeriyooday markaasa waxay isugu darsantay reerkoodiioo soo dayriyey gabadhii iyo ninkeediioo geeriyooday oy agoontowday deetan markay caddeed baxday ayuu u diray gabadh muslimad ahayd khawla ayuu u diray iyadiina waa waafaqday aabbaheed baa loo tago markaa gaala aabbaheed baa bixiyey culimmadu waxay ka hadlaan gaalku ma bixin karaa ee qofka dumar ee muslimadda ah miyaanay kala diin noqonin miyaan la iska guursanayn culimada qaar waxay leeyiin axkaamtaas waxay ahayd axkaamtii hore intii aan la nasakhin ayay ahaydoo dee waa sanadkii tobnaad ee hijrada kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu guursaday caaisha wuxuu iska ahaa guur istaraatiiji oo wax weyn rasuulku ka maagan yahy wuxuu ka maagan yahay cilaaqaadka saxaabada raggooda waaweyn in cilaaqaadkoodu ay xoogganaadaan waayo dhaqanka inagu leenahay oo kaley lahaayeen iyo mid kasii xoog badan oo xididnimadu meel weyn bay ugu fadhideen xididnimadu saa awgeed baa afarta khulafo labana rasuulkaa ka qabay calayhi salaatu wasalaam labana isagaa u guuriyey laba isagaa ka qabay abibakar iyo cumar labana isagaa u guuriyey cuhmaan iyo cali waxaa dhici jirtay reer dhan oo colaad layahay oo col islaamka la ah inuu rasuulku ka guursado calayhi salaatu wasalaam oo yidhahdaan wiinala xidhiidayo ay soo islaamaanba gabadhaa keliyii banilmustaliq gabadh baa laga guursaday khalaas waa soo wada islaameen abu sufyaan oo calanka u sida gaalada oo hogaamiye abaanduulo ah ayaa inantiisa uma xabiiba oo muslimada oo ninkeedii isna geeriyooday ayuu rasuulku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku guursaday cafwan maalintuu guursaday ayaa abu sufyaan oo calan dagaalo qaada ugu dambaysay oo dee sadog buu noqonaya dhaqan baa dhaqan baa qabanaya gaalnimo kasta ha wado laakiin dhaqan baa joojinaya marka xikmad baa ilaahay uga jeeday axaadiis waxay sheegaysaa laba goorba in la tusay calayhi salaatu wasalaam jibriil intuu ku soo qaaday ee bahal yaro ee aynu odhan karno waa qadiifadoo kale qadiifad ayuu kusoo qaaday caaisho oo yar markaasuu tusay habeen hurdo wili waa sawjadaadi oo xaaskaagi markaasuu rasuulku lahaa in kaana min allaahi yumdihi haddii riyadaasi xagga ilaahay ka tahay way soconoo way dhici hadday xagga shaydaan tahayna dee dhici mayso laba goor baa la tusay markii dambe uu dalbaday waxa la yaabla oo aad u qariiba markuu rasuulku weydiistay abibakar abibakar wuu qariibsaday wuxuu uhi yaa rasuul allah miyaad walaalkay ahayn walaalnimadii islaamka iyo walaalnimadii kalea iskaga qaldamay wuxuu hi inanteedu ma kuu xalaalba miyaad walaalkay ahayn markaasuu yidhi waxaad tahay walaalkay islaam laakiin inantaadu waa i xalaal waa caqdi buu ahaa ilmo yar bay ahayd markii dambe oo kabocday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula aqalgalay madiina fi sanati alcaashira min annubuwa sanadii tobnaad tuwufiyad waxaa geeriyootay asayidata khadiija faxasina calayha arasuulu rasuulku waa u murugooday xusnan shadiida liannaha kaanad waxay tuxibu mid jecel wa tamnacu canhu ka ilaalisa adaa quraysh bannaanka kagama ilaalinay dhibka kusoo gaadha dibadda ka soo gaadha ayay ilowsinaysa fatazawaja wuu guursaday bacda wafaatiha bisawda bacda an tuwufiya canha zawjaha markuu ninkeedu ka dhintay ninkeeda waxaa la odhan jiray assakraan ibnu camr ee xabasho ayuu ku geeriyooday wa kaanad waxay aad qad aamanad mid rumaysay billaahi ilaahi wa rasuulih wa khaalafad waxay khilaaftay aqaaribaha xigtadeed wa bacda shahrin bilka bacdi caqada calaa caaishata binti abubakr sidiiq wa hiya iyaduna fi saabicati min cumriha toddoba jir ayay ahayd riwaayaadka badankoodu lix jir ayay sheegayaan walam yatasawaj muu guursanin bikran hayrahaa qof kale oo gashaantiya wa dakhala biha waxa uu la aqalgalay fi lmadiina madiina alkhulaasa wa fi sanati alcaashira tuwufiyad waxaa geeriyootay asayidatu khadiija fatazawaja bacdaha wuxuu guursaday sawda uma caaisha wa hiya fi saabicati min cumriha toddoba jir bay ahayd wa dakhala biha fi lmadiina bacda wafaati sayidati khadiija markay khadiija geeriyootay ti alla u timi binaxwi shahrin bilka bacd waa riwaayad kale tani laakiin laba bilood baa sax ah tuwufiya camuhu abu aalib baa geeriyooday faxadina calayhi rasuul sala allahu aleyh wasalam wa sumiya dalika alcaamu sanadkaa waxaa loo bixiyey caam alxusn sanadkii murugada maadaama laba arrimood oo tiiraanyo leh ay dhaceen liannahu faqada wuxuu waayey fiihi zawjahu xaaskiisii wa camuhu adeerkii wa kaana camuhu adeerkii wuxuu ayaa dheg ha u dhigin waxa ay kutubta qaarkood tilmaamaan riwaayadda daciifka ah ee odhanaysa caabaas baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah waan maqlayayo markii ugu dambaysay kelmaddii aad ka rabtay wuu yidhi dibnihiisaa dhaqaaqayey waa riwaayatun daciifa waa riwaayad daciifa oo aan la dhegaysanayn cabaasna maba jooginba tacyiirku ka baqanayaana waxa weeyaan in la yidhaahdo wuu baqayo wuu kurbadayo markuu geerida hubsaday isu waad dhimanaysaa ayuu ninkii weynaa abu aalib uu diintii ka laabtay intaas muu ka baqanayey intaasaa karkaarka weydaarisay iyo dacwaddii kale ku socotay waana waxa loo adeegsado loo deliishado saaxiibka xuni inuu karkaarka weydaarinayo waxa aan baciid ahayn haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo keliyii oo abu daalib cidle ka helila oon abi jahl iyo cabdillaahi ibnu abi umaya midna aanu joogin inuu odhan laaba suurtagal ah haddii ilaahay doono markuu kitaabkeenu leeyahay ilaahay baynu weydiisanahay in ilaahay ka khafiifiyo qowlka muxaqiqiintu waxa weeyaan qof gaala oo gaalnimo ku dhintay inaan ilaahay loo weydiinin dembi dhaaf iyo takhfiif toona ilaahu ka khafiifi iyo ilaahu dembi dhaaf midna lama idhaaf rasuulku hadduu yidhi ilaahu ka khafiifina waa khasaa'istiisa waa wax la gaara wuxuu la gaar yahay umuuro badan oo innaga inaga mamnuuca ayaa rasuulka loo ogolaya sala allahu calayh wasalam sida awgeed inagu odhan mayno ilaahu ka khafiifi oo intii laga khafiifin la lagaba khafiifi oo wax lagaga khafiifiya shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam adigu kelmadda aad leedahayna waxba soo kordhin mayso sida awgeed kelmaddaas waa kelmad aan in meesha lagu qoro ku habboonayn alkhulaasa wa fii tilka sanati sanadkaasaa maanta uu geeriyooday camuhu abu aalib wa huwa akbaru ansaari hiiliyaashiisa kii ugu weynaa buu ahaa walam yuslim ma islaamin khashyata wuxuu ka cabsi qabay tacyiiri qowmi qowmkiisu inay ku ceebeeyaan iidaau qurayshin quraysh oo dhibaataynaysa lirasuul sala allahu aleyh wasalam waa quraysh oo fursad ka faa'iidaysanaysa bacda wafaati zawji rasuuli zawj in la yidhaahdo xaaska iyo oorida ayaa fasaaxo badan ee luga carabiya zawjatina waa la odhan karaa ta waa lagu dari karaa laakiin waxaa fasaaxo badan zawj la yidhahdo bacda wafaati zawji rasuuli wa cammihi xaaskiisu markay geeriyootay iyo adeerkii akhadat qurayshu quraysh waxay bilowday tu'dii inay dhibaateeyaan alrasuula rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa kaanuu waxay ahaan yansuruuna calayhi qaar ku daadiyaa aturaaba ciid wayadacuuna waxay dhigayeen awsaakha alxayawaani xayawaanka wasakdiisa calayhi dushiisay saarayeen fii salaatii isagoo tukanaya wa tacallaquu bihi mara marna way iska luleen oo way qabsadeen wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen anta aladii ma adigaa ka turiidu rabaa an tajcala alaalihata ilaahyadaa faraha badan inaad ka dhigto ilaahan waaxida ma adigaa waxaasoo ilaaha mid isku soo celinaya fataqadama waxaa hore u soo socday abubakar wakhallasahu minhu waa ka sii daayey wa qaala lahum wuxuu ku lahaa ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin oo waxaad ku dilaysaan an yaquula inuu yidhaahdo rabbi allah ma inuu yidhi rabbi allah rabbigeebaa ilaahay keligii ayaa ku haysata ma wax kale idimuu yeeline ma intaasaa ku haysata wax la filayey baa dhacay waxa la filayay wuxuu ahaa dadka qaar midba waxbaa kaa joojiya mid naftiisu sharfayo ayaa kaa joojisa mid diin baa kaa qabata mid dhaqan iyo waxbaa kaa xeeriya ayuu ayuu xeeriyaa mid waxa kaa qabta baqa iyo cid uu ka baqanayo maaratay uu ka haybadaysanayo midba waxbaa ka joojinaya kuwii baqaha abi daalib iyo haybadiisu ay joojinaysay oo dhan baa soo dhigtay oo yidhi wallahi jaanis baa haysataan fursatun laa tucawad fursadaan soo noqnoqonayn maanta maxamed idiin bannaan yahay cid garab joogtaana ma jirto waa idinka riwaayad aan asixin ayaa waxaa sheegays waxay sheegaysaa oo aad u qariiba in abulahab uu isiri kaalintii buuxi abulahab ayaa yidhi maxamedow anaa ku difaacaya kol haddii abu daalib dhintay aniga igu daa maalin buu yihi qurayshay haw soo dhawaaninaya maalin labaad maalin saddexaadii buu ku yidhi abujahal miyaanad aqoog weyn wuxuu leeyahy waa maxay wuxuu leeyahy cabdilmualib iyo haashim iyo cabdimanaaf iyo hebel iyo hebelba waa fi naar saasuu leeyahy haa maanta laga bilaabo shaqo kuma lihi riwaayaddu sanadiyan may asixin shay lagu yaqaanay abulahabna may ahayn inuu xagga rasuulka ka soo jeesto may ahayne wuxuu ku wuxuu ku wuxuu la safnaa mar walba mushrikiinta kale ayuu la safaha qolooyinka kale cabbaas iyo xamse iyo maxay wax u qaban waayeen wax badan baa la isweydiiyaa laakiin cabbaas oo kale wuxuu ahaa nin baayac mushtar ah waxay ugu cudur daaraan culimmada taariikhdu inuu lahaa masaalix iyo dana dhaqaale marka isaga waxyaala badan baa ka liqaansanaayo miduu wax ka amaahiyey miduu wax ka iibsaday iyo waxbuu dhowranaya ragga kalena waa wada da'yaraayeen oo xamse dee ma weyneyn nin weyn ma ahayn rasuulka isku aynay ahaayeen sala allahu alayh waaalih wasalam walaallo way ahaayeen adeerna wuu ahaa walaallo way ahaayeen xaggay ka walaaloobeen baa malaynaysa xagga nuugmada isku islaan ayaa nuujisay suwayba alaslamiya suwayba alaslamiya ayaa isku naas jaqsiisay caanaha walaaleeyey iyagoo haddana soo adeera marka uu geeriyooday abi aalib ayaa wax alla waxay dhibaato heli karayeen iyo dhibaato iyo waxay u samayn kareen mashaakil ayuu la yimaadeen mid afka ku dhibaateeya mid ciid ku daadiya mid intuu lafo soo tumo lafo lafuu soo tumaya markuu lafihii daqiijiyey ayuu uhi maxamedow ma dambaskaasaa ilaahay noolaynaya suu yihi haayou noolaynaya maraasu ka afuufa suu indhaha iyo meel walba ka galay taa way ku samaynayeen mid ciijiya oo saa intuu u qabto siririya qaar la doonta isagoo sujuudsan waryaa inoo soo qaada caloolihii iyo madheerihii iyo waxyaalihii uuskii laga maaratay geeli ay qashay ree hebel markaasuu soo qaadaya cuqba ibnu abi maciid waa qisada aadka u la yaabka badan ee xasiinka ah ee cabdillahi bin mascuud uu leeyahay wallaahi waan arkay awood alle awoodaan ka qaban karo iyo wax alle waxaan yeeli karaana may jirin ay dul saarayay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam mushkiladan iyo waxaan ku yimi mabuushu aysan qadiyadiiba wuxuu u rogay wanaag kale oo sujuuddiibu iska dheeraysto iyo ducadii iyo faqa uu ilaahay la faqayo markaasay kala soo baxaan culimmada taariikhda aad u ilaaliya waxay kala soo baxaan haddii dhib yimaado inaad dhibka iskuba weynayn ee dhibkaba aad u rogto wanaag oo haddaad wiisatoo tiraa wallahi waxaa ku dul saaran eeg ood ku mashquulsho waxa ku saaran dee wixiina waxa weye kolley waa ku saaran yihin laakiin haddaad ilowdoba iska ilowdo oo tiraa sujuudun sii baso taxmiid iyo tasbiixda iyo ducada iyo kolley waa iska kaa saaranta rasuulku caalam kalaa buu galayoo ilaahay buu la faqayayoo wuu ilaabayba ilaa inta loo yeedhayey nin cararayay oo uu tegayay gurigiisi uu hablihiisii faadimo yar oo inan yara uu u yeedhayey oo iyana imanaysay intaasoo dhan way saarnayd sida sujuudbaba iskaga jira waxanba ma ogeyn markaasay intay ka tuurtaba iyagana wax alle waxay ku odhan karaysay ayay ku tidhi inanteer waxay leedahay may wax dhag u dhigin laakiin waxaa la yaab leh markuu gacmaha kor u taagay ayaa intii hore u qoslayeen oo isku circiraya laakiin markii dambe ay arkeen uu gacmaha kor u taagay ayaa dibnihii qallaleen oo qosolkii tegey waxay ogyihiin maxamedna waa yaqaanaan beledkan la joogana waa yaqaanaan in ducada lagu aqbalo madluumin iyo dulmeenna waa ogyihin su yidhi allahuma calayka biquraysh ilaahay oo quraysh qabo waa maalinta keliya rasuulku habaaray ilaahay oo quraysh qabo su magacaabay hebel cuqba abi jahl camr ibni hishaam cutba shayba waliid ibni cutba waliid muiir saasuu tiriyey wuxuu leeyahy cabdillahi bn mascuud wallaahi waxaan arkay intii uu tiriyeyoo ceelkii bader gudaafadii ceelkii qashinka lagu wada daadiyey intoo la laayey sidaa loogu daadiyey oo nin walbaaba lugta taagay ayaan xaadir u ahaa labada xaalaba waan joogay labada mashhad buu isu geynaya mashhadka hore uu taagnaa ee qoslayana iyagoo ay gacanta sare leeyihiine waxay doonaan samaynayaan iyagoo intoo la laayay fuuray oo la daadiyey oo gudaafad lagu tuurayna wuu soo taagnaa markaasuu saa labada sawir daalimiintu halkay ku dambeeyaan ayuu la soo baxaya bacda wafaati zawji rasuul sala allahu alayh wasalam wa cammihi marka adeerkii iyo xaaskiisaba geeriyoodeen akhadat waxay bilowday qurayshun tu'di rasuula rasuulka inay dhibaateeyaan fa kaanuu yansuruuna calayh waxay ku daadinayaan turaaba ciid wayadacuuna waxay saarayeen awsaakha alxayawaani wasakda xayawaanka calayhi dushiisay saarayeen fii salaati wa tacallaquu bihi mara mar bay iska luleen wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen anta ay a anta waxaa xadfan istifaamkii hore a anta ma adiga alladii ka turiidu raba an tajcala alaalihata ilaahan waaxida wixii oo ilaah ahaa maadaa mid isku soo celinaya fataqadama abubakar wakhallasahu minhum waqaala wuxuu ku yidhaha taqtuluuna waxaad dilaysaan rajula nin an yaquula inuu yidhaah rabbi allah ishtada waxaa darnaaday iidaa'u qurayshin linabiy quraysh dhibaatayntaay nebiga dhibaataynayeen sala allahu caleyh wasalam bacda wafaati zawji wa cammih marka zawjkiisii iyo ade- xaaskiisii iyo adeerkiiba ay geeriyoodeen xataa hamuu ilaa ay ku hamiyeenba biqatlih alhijratu ila aa'if aa'if buu rasuulku u hijrooday ama uu tegey lamaa ra'aa rasuulu rasuulku markuu arkay sala allahu caleyh wasalam istihaanata qurayshin bihi quraysh inay dhayarsanayaan haajara wuu dhaqaaqay fi sanati alcaashira ila aa'if aa'if buu isaga dhaqaaqay maca zayd bni xaarisa watawajaha ilaa haqiifin qabiilka haqiif la ydhaa buu u tegey wa dalaba minhum wuxuu ka codsaday nusratahu inay u hiiliyaan calaa qowmihi qoomkiisa faradduu calayhi waxay u soo celiyeen ay ugu jawaabeen raddan qabiixan jawaab foolxun wa amaruu waxay amreen sufaa'ahum maangaabkoodii wa cabiidahum addoommihii- addoommahoodii yasubuuna inay caayaan waramahu waxay ku tuurayeen bilxijaarati dhagaxaan bay ku ganayeen xataa saala ilaa uu dareeray addamu dhiiggii jidhka ka soo hayrafay min caraaqiibi rijlayhi caraaqiibi rijlayhi cidhbaha lugihiisa ayaa dhiiggu ka gobo yidhi wa kaana zayd bnu xaarisa wuxuu ahaa yamnacu mid u diida canhu isaga alaxjara dhagaxa isaga dhiga xataa usiiba ilaa ay haleeleen bijiraaxaatin fii ra'sihi dhaawacyo madaxa ka gaadhay falamaa lam yanal minhu markaanu gaadhin khayra khayr uu ka waayey rajaca wuxuu usoo laabtay ilaa maka maka bacda an makasa baynahu markuu la joogay shahran bil dhacdadanina hor taallaa wuxuu u bixiyey sheekhu alhijratu ilaa aaaif culimada badankooduna alhijra waa afkay ka dhowraan laakiin waxay yidhaahdaan addihaabu ila aa'if aa'if buu tegey taasaana saxa hijro waxaa la yidhaahdaa markaad abraarteed dhaqaaqday ee aanad dib u soo laabanayneed siaa ku googoosato laakiin tani waxay ahayd inuu doono maciin iyo cid caawisa iyo cid garab u noqota ayuu doonayay waxba iskuma soo ogeyn tegitaanka maxaa keenay uu tago daa'if uu miciin bido waa markay arkay inay reer maka albaabadii dacwadiisa xidheen oo diin inay dhegaystaan dhegii furaysteen isagana ay u soo biyeysteen inay waxyeelaan amaba ay dilaan oo maalintii ugu dambaysay sirriyeen abubakar unbaa ka soo gaadhay ee waxay awoodi karayeen inay ku sii hayaan oo dabeetana uu saa ku geeriyoodo sala allahu calayh wasalam markuu arkay inaanay qurayshi waxba u reebayn ayuu isli bal meel kale raadi muxuu ku doortay daa'if daa'if marka la eego waa magaalada labaad ee jasiirat alcarab caasimadda labaad bay noqonaysaa waa magaalo kusoo dhedhow maka waa magaaladay lahaayeen lowlaa unzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim labadan magaalo nin weyn oo ka mid ah maa lagu soo dejiyo waa magaalo weyn qudheedu waa kow ta labaad qabiilka degan waxa la ydhaha saqiif waa qabiil ballaadhan oo xoog leh oo quraysh ku soo dhadhawaan kara oo la tartami karaa iskana caabii karaa hadday magangele siiyaan waa qabiil iska celin kara iskana hor istaagi kara quraysh ta saddexaadna waxa weeyaan waxay kala tartami jireen quraysh xagga diintooda shirkiga way kula tartami jireen oo quraysh waxay ku faani jireen hubal sanam la ydhaa baa u yaallay saqiifna waxaa u yaallay laata markaa tartan baa ka dhexeeyey xafiilta rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii tobnaad buu baxay wuxuu u baxay si taxadir leh oo lug buu ku baxay waa lixdan kilomitir taqriiban lixdan kilomitir ayay lug ku socdeen inuu lug ku baxo oo aanu faras ama awrka haysanin waxay culimmadu leeyihiin waxay u badan tahay awooddarro may ahayn dhaqaale e isqarin bay ahayd iyo yaa lagu ogaanin hadduu awrka horaysta ama farasa hagaajisto dabeetana in la yidhaha wuu safrayaa oo la ogaadaa laga yaaba laakiin ninka lug ku baxay inuu meelahan dhan kusoo noqonayo ayaa suurtagala zayd ibni xaarisaa la socda muxuu u kacaysan waayey saxaabada waaweyn aan idhaahdo ee fardoolayda ahee geesiyada ahee dee saidba waa geesi laakiin lagu yaqaanay hal adeyga iyo difaaca xamsa oo kale iyana yaan lagu tabin sayid waa markii horeba wuxuu ahaa addoon markan dambena inan baabu ka dhigtayoo intii aan la xaaraantinimayn saynu soo marnay sayid ibnu moxamed ayaa la odhan jiray marka nin iyo inankii baa loo haystaa soconaya oo dee meelaan ka soo laabaya isqarintay ka mid tahay markuu magaaladii tegeyna wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina baraya in shay walba miftaaxiisa lagu furo oo barta laga abbaaray ugu wanaagsan laga abbaaro magaalaa tagtay cid baa kollayba horjoogo ah cid baa maamusha oo dadku ka dambeeyaan ilahi wuxu uhi wa'tu lbuyuuta min abwaabiha guryaha albaabada ka soo gala meelaha noocaasna waxaa loo baahan yahay inaad albaabka ka soo gasho albaabkuna waayo waa cidda taladu ka goodo hadaad tiraa islaani magangeli ama ina yaraad ku tiraado ka warran magaaladiinna wax ma ka fidiya gura haa dee awood ma kuma fadhiya caga kuma taagnid sidaa awgeed wuxuu ku horreeyey saddexdii nin ee haystay saddex nin oo walaala ah waa nin la yidhaha cabdiyaaleyl ibnu camar ibnu cumayr athaqafi cabdiyaaleyl ibnu camar ayaa la yidhaha iyo mascuud ibnu camar oo walaalkiia iyo xabiib ibnu camar oo walaalka saddex nin oo walaala ah ayaa qabiilkaa haysta saddexdii buu u tegey wuxuu dayna inu idhahdo idinka madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jire idinkaa ugu sarreeya ee dacwaddayda aqbala oo quraysh iga magangeliya oo isiya saldhig aan diinteyda ku faafiyo oy difaaca muxuu ka filayaa muxuu ka filayaa inay calaalaqalama raacaan ama hadal wacan yidhahdaan waxaanu qurayshba ku soo arag dabcan ficlan dhacdadaynu dhiganaynaa waa dhacdo aad iyo aada u tiiraayo badan bilow ilaa dhammaad oo tilmaamaysa diintan aynu ku naaloonayn eaynu khayrkeedii dhadhansannay inaan dhayar loo soo marin inaanay ahayn shay roog loo goglayoo laydhi ku soo soco oo sidaa ku gaadha meel wuxuu kii koobaad ku yidhi cabdiyaaleyl innahu yamridu siyaaba alkacba in kaana allahu arsalak oo ilaahay hadduu adigaba ku soo diray wuxuu qarribayaa uu googoynayaa maryihii kacbada ilaahay soo kan kacbadii liiday markuu adiga ku soo diray black hadal ka qadhaadh oo ka fool xun lama arag oo ka madow ilaahay wuxuu kharibay kacbadii kol hadduu adigaba wax gumoodu ku soo diray buu leeyahy subxaana allahi alcadiim kii kale oo malaa laga yaaba in rasuulku intuu eegu yisini malaa kanaa khayr ka soo jeedaa ayaa wuxuu yidhi xabiibkiina ee wallahi laa ukallimak mee mid baa wuxuu yidhi kii kale kaan dambaysiine amaa wajada allahu axadan hayrak oo ilaahay cid kaloon adiga ahayn miyuu waaye ilaahay cid kaluu soo diroon adiga ahayn miyuu ilaahay waayey waa waa tumaati labaad oo ay ku ridi ay maarata ku sameeyeen kii saddexaad baa u kala rarayoo isagu waxa buu is yidhi nin mufakir oo falsafiya iska dhigo wax qiimee wuxuu idhi wallahi laa ukallimuka abadan anigu weligay kula hadli maayo anigu inaan kula hadlo habeen xalay tegey laba xaalo midun baa tay buu idhi in kunta nebiyan haddaad nebi tahay saad sheeganayso fa anta akhdaru min an ukallimak wuxuu doonaya falsafadiska wuxuu leeyahy haddaad nebi tahay dee waad ka weyntaen in anugu la hadli karo oo afkayguba kuma soo gaadhayo wain kunta kaadiban fa anta axqaru min an ukallimak haddaad beenaalo tahayna anu beenaalaasha lama hadlo labada xaalaba laba gooroolaba kula hadli maayo waa nin nin dhaama iyo mid yar dabco idhaa bal ninka u kaadiya magaaladiina buu joogaa iyo waxbuu idin soo mooday iyo bal waa martiya u kaadiya oo ka kala daaya hadalka iyo u kala tudhay iyo qaamuuskooda kuma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam bikulli maraara isagoo aad aad u tiiraanya ka dareemayso wuxuu uhi amaa idaa facaltum maa facaltum war waxaa samayseen haddaad samayseen faktumuu cannii subxaana allahi alcadiim wax la dalbado wixii ugu yaraabu dalbanaya haddaad waxaa samayseen samayseen abliqariya quraysh hay sheegina waayo quraysh waxay ku xukumayaan nin rogaya maamulkii quraysheedoo ee cadaawo kale la soo xidhayoo dawladdaba inqilaabayabay ku xukumayaan oo adigii ree hebel u tegay ee yidhi maangeliya siiya markaa bal quraysh ha gaadhsinna hamuusa afkiina haysta buu yidhi tiina ma yeelin waa tii dalabkii ugu dambeeyeyna ma yeeline labadiiba way sameeyeenoo wax magaratoodiina way soo fayliyeen qurayshna warkii bay gaadhsiiyeen waa wax allo wixii waxay u rabeenba ma jirto waxay dhowranayaana may jirin toban ee cishuu sii joogay kitaabku wuxuu leeyahy shahr bil laakiin qowlka sacdi waxay toban cisho maalintii dambe waxay yidhahdeen nooga bax amar bay siiyeen magaalada noo dhaaf intaa ku dhaaf iskaga soo baxay hadduu nabadgelye kaga soo bixi lahaaye waxaaba loo sameeyey laba liid ayaa dadka u galeen dumar iyo carruur iyo waxmakasti dabeetana waxay bilaabeen cay iyo dhagax ilaa dhiiggii madaxa ka soo dhacay ilaa iyo garbaha ilaa jidhka uu cirhbaha ka dareerayay sayid ibnu xaarisa wuu isaga dhigaya kolba dhan buu ka maraya subxaana allahi alcadiim waa kaa markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam siday u wadeen u wadeen u wadeen ayaa beer laba nin oo gaalay ay leeyihin oo reer qureysheeda cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica ayuu ka galay halkaasay kaga hadheen waxay culimada qaar leeyihin waa labaatan kilomitir bay u jirtaa oo ilaa laga yaabo ilaa meel aad u fog ilaa u barqadlo kale ay sii tuurayeen cajiib waxa la yaab leh qofka doonaya maanta inuu dariiqii rasuulka mara calayhi salaatu wasalaam oo diinta uu hiliyo haddana gaalo ka filaya inay sacabka u tumaan ay soo dhaweeyen ay idhahdaan waa muslimiinta ee maxay idhahdaan qunyar socodka ah ee dhiigga qaboowee caynkana ayuu doonayaan rasulka waxaasay ku samaynayeen se wuxuu doonaya inay ammaanaan ay soo dhaweeyaan ay fadhiga uga kacaan marka ama adee wax kugu siiya ama dacwadaada sidaa awgeed wuxuu rasuulku intuu fadhiistay ayuu ku ducaystay duco aad iyo aad iyo aad tiiraanyadu ay xaraf walba ka muuqato allahuma inii ashku ilayka dacfa quwatii dacfa quwatii waqilata xiilatii wahawaanii cala annaas yaa arxama araaximiin ilaa man takilunii ilaa baciidin yatajahamunii am ilaa caduwin mallagta waamrii in lam yakun laka calaya bika gadabun falaa ubaali hayra ina caafiyataka hiya awsacu lii acuudu binuuri wajhak أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي سخطك أو أو ينزل علي بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلهي waxaan kuu cabanaya awood daradayda iyo xeelad yaridayda wahawaani cala annaas iyo say dadku igu soo dhiiran yihiin in agtooda ugu liito allahuma ilaa man tikiluni ilahay yaad igu hadlaynaysaa malaa'ika waa meel aad iyo aad u halisa weeyaan ilahay yaad igu hadlaynaysaa ilaa baciidi yatajahamuni ma mid baciid oo iga fog oo wejiga ii kabeeyo oo igu adadkaada tajahumku waa wejigo la adkeeyo am ilaa caduwi mallagta wa amri mise ilaahay oo cadowbaabad gacanteeda arrinkeyga gacanta u gelisa in lam yakun laka bika calaya gadabun falaa ubaali laakiin ilaahay wax kastoo dhaca haddaanad ii cadhaysnayn danba ma lihi markaa danka ma lihi kol haddaad adigu ii fayowdahay ood raalli iga tahay wixii dhacay waxba igama gelin macnuu wuxuu leeyahay uun markaad ii cadhootay igu daranta laakiin intaad raalli iga tahay ilaahayow wax kasta igu dhacaan hayra anna caafiyataka hiya awsacu lii inaad i cafido ayaa ii wacanoo waxba aanad ilaahay gaadhsiinin acuudu binuuri wajhik nuurka wejigaagaan magangalay min an yaxulla calaya sakaduk aw yanzila bii adabuk ilahuw inaad ii cadhooto cadhadaad igu degto laka alcutba xataa tarda ilahay adaan ku raalli gelinayaa ilaa aad raalli noqoto walaa xawla walaa quwata illaa bik markuu intaa yidhi ducadaas ayaa waxa u naxay labadii nin cutba ibnu rabiica iyo shay ibnu rabiica oo cadaawihii ku jiray madheerta saarayay bay ku jireen oo maalintii habaarayey way ku jireen laakiin maanta bal u fiirso xaaladda labadaa nin ay u naxeen ee darata waxaa ku samaynayay wuxuu marayaa heer la yaab leh muuqaalkii dhiig baa hayrafaya ee diif baa ka muuqata tobaneeyo cisho ayuu dibadmeer ahaa waxa weeyaan dhibka waad la yaabaysa markaasay yidhahdeen intay u gooyeen rucub cinaba ay yidhahdeen orod ugee addoon bay ugu dhiibeen addoonkii baa hor dhigay canabkii markuu hor dhigay ayuu rasuulku gacanta taagay wuxu uhi bismi illaah uu cunay addoon markaa aqoonyahan uu ahaa wax garanaya oo xub bilaaban yihin deete wuxuu yidhi hadalkan aad leedahay ma yidhaahdaan dadka aaggan joogaa ee maxaa tahay bismi illaahi maan ka maqal buuhi cidnaba waa iskaga bilaaba oo cunaanune adiga waa sidee deete wuxu uhi adigu yaad ahayd oo xaggeed ka soo jeedaa wuxuu idhi nasraani baan ahay kiristana waxaan ka soo jeedaa min ahli ninawa waa mawsil waa waqooyiga ciraaq ayaan ka soo jeedaa markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam min baldati rajuli saalix yunis ibnu mata waa magaaladii ninkii wanaagsanaa nebigii yunis magaaladiisi weeyaan su oo yunisna waa taqaanaa macnahe wuxuu leeya waxaa leeyahay malaha disaanku moodaya ma tiide oo show nin qaaradaha iyo ummadaha gaadhay baa too taariikhda akhriyey su yidhi daaka akhii nebiyan wa ana nebi walaalkaybu ahaa nebi buu ahaa ana nebi baane markaasu intuu ku dhegdhegay meel walba ka dhunkaday meel walba ka dhunkaday markaasayna wakaa shuuf walaag ninkaad soo dhawaysanaysa wakaa sexree taabtay wixiis waa taabasha uun ninkii dhammaanu dirnay in laha u gurmo xaaladdu maraya eeg wixiisu waa khalaas sixirkiisu waa heer qaran weeya meel saru maraya markuu ka yimi ba maxay samaynayaan waa cutba ibnu rabiica iyo shayba ayaa culimo diime iska dhigaya oo diimaha kala qiimaynaya maxay ku yidhaahdeen waxay ku yidhahdeen wariya cadaasow addoonka caddaas baa la odhan jiray diintaadaa ka wanaagsan diintiisa ee hayso baleeg iyagoo kufaara ayay doonaya diimaha qiimeeyaan wada kuwa mas-uulka waxaa sheeganaya mas-uuliyadda iyo maamulku wixii kolba dani ugu jirtay sameeyaan markaasuu doonayaa maanta isagoo maxuu bilownayn alif iyo ba midna aan kala saarayn ayuu doonaya inuu ku yidhaahdo shayganaa hagaagsan iyo waxa weeyaan mawliid baa la dhigi karaa iyo waa sunna in mawliidka la dhiga iyo ayuu doonaya inuu isagu daliilu sameeyo waa nooca cutba ibnu rabiica iyo shay ibnu rabiica ay diimaa u qiimaynayaan leeye wayxaka ina diinaka khayru min diinihi waa mal awaal ayay ku dhaqmayaan qisaas markay dhacday rasuulku wuu ka sii socday calayhi salaatu wasalaam markuu meel dhexa marayo ayaa wuxuu sheegaya mahmuum inuu ahaa aada u murugaysnaa wuxuu ku war helayuun daruur ku soo dhowaatay iyo jibriiloo salaamayo leec assalaamu calayka yaa rasuula allah markuu salaantii ka celiyana wuxuu uhi ilaahay wuxuu kuu soo diray malak aljibaal waxa laguu geystana ilaahay wuu maqlay bal malaggaa markaa amar waxaa doonto malaggii baa salaamay oo yidhi waxaa amar laygu siiyey wax alla waxaad maanta amray siisay inaan fuliyo haddaad rabta nebi allow labada buurood ee maka aan isku garaacon isku dhufto waa qacayqacaan iyo ta la yidhaahdo abu qubays laba buurood oo waaweyn rasuulku muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal waxaad sawirataa adigoo waxaasoo dhan laguu geystay oo tan lagaa soo horiyey oo tan lagaa soo horiyey oo magaaladaad ku dhalatay ee konton jir aad ku gaadhay maanta aanaad geli karin aanaad geli karin lagaa mamnuucay oo dhiigu ku hayrafayo maxaad yeeli layd oo lagu dhaha annagaa tallaabo ka qaadanayna amar in badanoo innaga inaga mid waxay odhan lahaayeen habay weydiinina khalaas ha taariikhda ka masaxa gebigooda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal arjuu min aslaabihim man yacbud allaha casa wajal maya ma iska dulqaadanaya dhabarkooda kuway dhali doonaan qaar ilaahay caabudo ilaahay keligii caabudaan ka filaya anigu wixii gaadhaxo maaha sidii baa bay u dhacaysaayo abu jahal ayaa waxaa ka soo farcamaya cikrama ibni abi jahal weliid oo gaaladaa waaweyne khaalid caas ibni waa'il camr ibni caas u dhalaya cuta ibnu rabiica abu xudayfa saxaabada waaweyn saasay isu dhallaleen waa iska sii socday markuu meel dhexa marayuu salaad subax galay salaaddii subax ayaa waxaa ku soo dhowaaday jin dhagaystay qur-aanka oo jinku mar alla markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisa ay maqleen ayay usoo dhowaadeen kaaduu yakuunuuna calayhi libada dushaa bay ka fuli gaadheen qur-aankay macaansanayaan awgeed manuu ogeyn qur-aankiibu iska dhammaystay markaasaa ilaahay hadha u sheegay waid sarafnaa ilayka nafran min aljinni yastamicuuna alqur'aan culimmada siirada ka warrantaa waxay leeyihiin afarta dhacdaba waa tasliix rasuulkaa lagu dejinaya kow ninkii nasraaniga islaamay waxaa la leeyahay saqiif iyo quraysh hadday ku diideen ilaahay cid kale oo ku islaamto oo ku yeesho oo ku raacda ayaad helaysaa caddaas oo kaa caddaasoo miyaad filaysa qof dhan baad badbaadisood naar ka badbaadisa kaasi waa kow haddii adduunyada lagaa dhibaateeyeyna samadaa lagaa taageersan yahy oo malaa'igta waa kuu diyaar malaa'igta waa kuu diyaar waxa kaloo kuu diyaara jinkiisna oo ku taageeray maxaa soo hadhay insiga muslimiintiisa oodhan waad haysaa jinkiina waad haysaa malaa'igtiina waad haysaa in yaroo insiya dhowr baa hadhay oo maka iyo ku nool daa'if kuwaasna waxba ku yeeli maayaan waa tasliya baa la dejinaya kadib baa sayid baa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah oo masaasaad ku gelaysaa maka ma adigoo waxaan ogey halkanna lagu warkaagii lahayo inaad u baxday daa'if hadhow markii horena ay ku dhibaateeyeen masaasaad ku gelaysaa suu yidhi ha u baqanin ilaahay waxaanaad aragto wuu inaga saaraya makhraj buu ilaahay inoo furaya markaasuu yidhi sayidow dhaqaaq waxaad u tagtaa ninka odayga la yidhaahdo alakhnas ibnu shurayq asaqafi waa nin reer daa'ifa laakiin ma ka degan ma ku degan yahay oo waxaad tidhaahdaa magangelyadaada ma ku soo galaa maka bilahi calayk waxaad sawirataa rasuulka oo magaaladu ku dhashay masqadu ra'si weexanaya dusheeda oo soo geli la oo kolba ninuu diranaya hebelow ma ku soo galaa magantaada oo hebelkina fikiraya bal ii kaadi uu leeyahay maya anigu waxaan ahay bahwadaago ma ihi dhalad u dhashay maka oo bahwadaagtuna waxa ma magan geliso ee aniga iga daa ka cudur daaranaya oo warka loo keenayo hebel wuu cudur daarta uu leeyahay bal waxaad u tagtaa suhayl ibni camar suhayl ibni camar baa haddana u tegaya suhaylle wuxuu yidhi wuxuu la yimi xeerarkii qabaa'ilka iyo xeerarkii reeraha ayuu la yimi wuxuu yidhi ina bani caamir laa tujiiru bani kacab ree hebel iyo ree helbeenka nahayo dhaqanu maynaan lahaan jirin inaynu ismagan gelinno xeer baa ii diidaya oo waxay noqonaysaa arrin uguba arrin ugubo anugu arrin ugubo samayn maayo waa kaas bikulli basaada waa marigii labaad hungoobo mar saddexaadkiina mudca ibnu cadiy buu u diray mudcan baa runtii nin raga noqday walow aanu islaamin wuxuu idhi haa anaa magan gelinaya inamadiisii iyo walaaladii iyo ehelkii buu yidhi diyaargaroobo ishubeeya markay ishubeeyena maxamed alla la yidhahdo soo gal wuu soo galay wuxuu idhi qurayshay cid muxamed u dhowaatay ayay jirin markaasuu abujaal leeyahay amujiirun am taabic meel walbuu taagay isagu wuxuu leeyahay amujiirun am taabic miyaad magan gelisayuun mise waad raacdo waad islaamtay macnaheed wuxuu uga jeedaa haddaad gaal weli tahay ood nala diin tahay ood magan gelisayna magantaada waanu dhawri haddaad islaamtayna dhawri mayno markaa wuxuu ihi mee mujiir baana waan magan geliyey suli ajarnaa man ajarta ciddaad magan gelisay waan magan gelinay rasuulku iskama dhigin sala allahu caleyh wasalam kii la dhibay la eryaye kacbadu iskaga dawaafay halkiibu iskaga tukaday gurigiisuu ku noqday dacwaddii iyo ololihii iyo diintii iyo khayrkiina ma joojinna waa sii waday insha allah halkaasinu kasii qaadi ilaahay subxaana wa tacala ina faasiyo diintiisa khayrka allahina waafajiyo ilahay camalkeena saalix